إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ku dhowaad soddon askari oo ay ku jiraan saraakiil ciidan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad nafurnimo ah oo habeenkii xalay ka dhacday gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya howl-gal gaar ah oo ka dhacay degmada hodan ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka bannaanbax looga soo horjeedo dilalka shacabka ay u geysanayaan ciidamada bangarafta ee ku sugan garoonka balidoogle ayaa ka dhacay deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose wilaayada islaamiga ah ee baa iyo bakool ayaa sekada xoolaha nool ka qaybisay deegaano hor leh oo hoostaga magaalada bulafullay ee gobolka baay shil gaari oo sababay khasaarooyin kala duwan ayaa ka dhacay gudaha waddanka kenya askar ka soo goosatay maamulka koonfur galbeed ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee baa iyo bakool kuwaasoo lagu soo bandhigay degmada tieglow ee gobolka bakool sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa lagu dilay warar qorshaysan oo ka dhacay magaalada dahraan ee caasimadda iiraan gawaari dagaal ayaa ciidamada xukuumadda kaabul looga gubay qaraxyo xooggan oo ka dhacay gobolka qunduus ee waddanka afghanistaan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadda kun afar boqol laba iyo afartanka hijriyada kusoo dhowaada warkii oo fidsan ku dhowaad soddon askari oo ay ku jiraan saraakiil ciidan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad nafurnimo ah oo habeenkii xalay ka dhacday gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faahfaahinta warkaas waa kan maxamed daahir calasow mar kale habeenkii xalay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay weerar xooggan oo khasaaro u geystay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka camaliyad nafurnimo ah oo aada u xooggan ayaa gelgishay goob ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka kuwa ilaaliya mas-uuliyiinta dowladda iyo ciidamo kale weerarka oo ka dhacay nawaaxiga garoonka diyaaradaha muqdisho ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan toban askari oo ay ku jiraan saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda halka camaliyadda ay ku dhaawacmeen in ka badan shan iyo toban ruux goobta ay beegsatay camaliyadda ayaa ah meel si aad ah loo ilaaliyo maadaama ay aada ugu dhowdahay kontaroolka koowaad ee looga gudbo garoonka diyaaradaha muqdisho xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda camaliyadan inkastoo tafaasiil dheeraad ah aysan ka bixin baaxadda intuu gaarsiisan yahay khasaaraha camaliyadan ayaa ku soo aaday saacado un kadib markii magaalada muqdisho uu booqasho qarsoodi ah ku yimid wasiirka gaashaandhigga ee dowladda maraykanka kaas oo madaxda dowladda isugu yeeray garoonka diyaaradaha muqdisho halkaas oo uu kula qaatay shir albaabadu u xiran yihiin saxaafaduna ay dibadjoog ka tahay si kastaba ha ahaatee socdaalka wasiirka gaashaandhigga maraykanka waxa uu ku soo aaday xilli dowladda maraykanka ay qorshaynayso in soomaaliya ay kala baxdo ciidamadeeda maadaama ay ku jirto dagaal wax natiijo ah aysan ka keenin ciidamana ay kaga laadeen waxaan sidoo kale si dhab ah loo ogeyn wasiirka gaashaandhigga haddii madaxda dowladda uu kusoo hadal qaaday ciidamadooda ay kala baxayaan soomaaliya balse madaxda ugu sarraysa dowladda ayaa walaac ka muujiyey in ciidamada maraykanka laga daadgurayo soomaaliya howlgal gaar ah oo ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalkan gaarka ah ku dilay sarkaal sare oo lagu magacaabi jiray xaryan cagafe kaasoo ka tirsanaa saraakiisha milatariga dowladda federaalka howlgalka ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaana si nabadgelyo ah goobta uga dhaqaaqay raggii fuliyey howlgalka banaanbax looga soo horjeedo dilalka shacabka ay u geysanayaan ciidamada bangarafta ee ku sugan garoonka belidoogle ayaa ka dhacay deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi dibadbaxana uu ahaa mid ballaaran islamarkaana looga soo horjeeday dil ay dhowaan naskata baangaraaf u geysteen nin ganacsada ah ayaa ka dhacay deegaanka leego ee shabeellaha hoose dadka deegaanka uu ka caraysnaa dilka ganacsadaha iyo tacadiga ay baangaraaftu u geysanayaan dadka ku dhaqan shabeellaha hoose ayaa ku qaylinaya hadallo ka dhan ah baangaraafta iyagoona sheegay inaysan u dulqaadan doonin tacadiyada kuwan la midka ah mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay al-furqaan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan banaanbaxyada ay kaga soo horjeedaan ciidamada shisheeyaha ku daaban ee ku sugan balidoogle isagoo kasii hadlay dhibaatada ay kala kulmaan baangaraafta ciidamada dawladda ee bangaraaf oo fadhigooda yahay belidogle yahay ninkii meel duur aho cidlaha ay ku tuureen jidka waa ay ka leexdeen diwaankay ku duubeen oo ay ku duuduubeen meel bay ku tuureen isagana xad bay ku rideen hal maalin iyo hal habeen meesha oraxda oo duurka ayuu yeelay dawlad xumadooda iyo damiir xumadooda annagana intan baxnaan belidoogle aadna oo ninka hilibkiisa aan doonanay waa laydin tusi doonaa ninka dhaawac weye waa la daaweynaa waana laydin tusaa ba inagu dheheen taas marka ay leeyihiin laamigii baan taataagana xirada noolama ogola banaankaan tuurina wax yar ka damba anigoo meesha orax inagu cunaysa ayaa nin dhuxu leeyahay oo miyidka arkay oo yidhi war ninkii le reer leegoo la sheegaayey oo waa lala baxay lala haay oo cidlo yeelo oo meel duuru ku barao dugaag cunaysaan haayaahe mid ka mid ah nabadoonada deegaanka ayaa ka hadlay waxa uu ku salaysan yahay dibadbaxooda waxaa ka socda saaki ka socda mudaharaad sii socon doona saddex maalmood hadduu ilaahay idma sida ay deegaanka u qorsheey iyo odayaasha iyo uqaasha beesha ay qorsheysay waxaa sii socon doona mudaharaad saddex maalmood socon doono oo looga soo horjeeda nininkan batuunaha wato oo dawladda sheeganayo oo gaalada xerada beladoogla ka amar qaata oo looga soo horjeeda maxay idiin geysteen haddii aad tihiin dadka deegaanka waxay noo geysteen dhibaato badan dil koofsi dhac iyo caburan badan iyo dhibaato badan iyo tikrifal badan iyo kutumadsho badan banaanbaxa ka dhacay leego islamarkaana looga soo horjeedo dilka ay baangaraaftu u geysteen ganacsadaha ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan ciidamada baangaraaf isla deegaankaas ay dhowaan ku laayeen dad badan oo shacab ah wilaayadii islaamiga ah ee baa iyo bakool ayaa sekada xoolaha nool ka qaybisay deegaano hor leh oo hoostaga magaalada bulafulay ee gobolka baay warbixinta warkaas waa kan maxamed muudey axmed abu muslim weli waxaa deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab si rasmi ah ugu socdaan qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol afartan iyo labo taas oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ruux oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bokool oo ka mid ah goobaha ay ka socoto qaybinta sakada xoolaha nool sacadihii lasoo dhaafay tuulo hoos tagta yaaq baraawe waxa ay ka qaybisay boqolaal neef oo isugu jira geel iyo ari fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka ayaa waxaa isugu yimid boqolaal ruux oo maktabka sakawaadka wilaayada baay iyo bakool uu u arkay in ay muteen sekada waxaana qoysaska qaar oo ay ku jireen kuwa lixaadka la-a siinayay min shan neef oo geel qaar ka mid ah dadkii qaatay sekada ayaa ka warbixinaya farxadooda ku aadan qeybta ay ka heleen sekada iyago oona u duceeyey mujaahidiinta magacey waa haajir aadan ibraahim haddana waxaan joogaa jaaq baraawaay shanay fogiil ahliisii dowladda islaamka gacanteeda kor allah ka dhiga ilaahay idankiis gaalada allah jibiye ilaahay macbuudka waxaan ka baryaynaa inaas gaalada ilaahay jibiye was calamka madooba islaamka ilaahay kor isu qaada was ilaahay calamka ilaahay kor u qaada ilaahay ka baryaynaa insha allah tacaala anina gaal allah ii barakeeya nabal bixi gaal allah u barakeeya maxamed maalan jaahidkiid ilaahay gacanteed gulkuela hoolaan oo ante zakaabaadka yalla sii dogwaayal ee lamaadal waxtugaho ama oryaan oo aada e yalla sii oo kama hasan majaahidiinta dhon mahad kul nagaas dowrkii aad la siiyeen mayl in sheegay anijee konton lixdun hazekaay shantin neef geele anii muslimiinta kadeeru oo ka barakaaw oo qanika nagadu yaa qalbaga iyo hamigay ka jar faraxaga imtaasaa dhawey sidoo kale ugaas aadan deerow oo ah afhayeenka nuqabada wilaayada baay iyo bakool oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa fagaaraha lagu qaybinayay sekada ayaa la dardaarmay dadka la siiyey sekada magaaladan yaaq baraawo khaas ahaan degmada diinsor la dhihi jiray waxaa la qiibinayaa sekadii xoolaha oo muslimiintii laga soo qaaday muslimiintiina loo celinayo maantana alxamdulilah isku fullaasho waxaa la gaaray in muslimiintii ay wax bixiyaan muslimiintiina la siiyo hadda waxaan ognahay raggii hore oo zakooyinka la siin jiray in maanta ayagu zako bixinayaan alxamdulilah muslimiintii ay qaarna wax leeyihiin qaarna wixii laga soo qaaday oo zakadii ilaaha ku waajibiyey inta laga soo qaaday ninka miskiinka oo la siinayana ilaaha uu waajibiyey uu qaadanayo kiina inta xoolihii ay ka bateen laftiisa maanta uu bixinayo maxay ahayd zakadii uu bixinayo ilaahan ku mahadsan horaantii bishan waxaa si toos ah wilaayaadka islaamiga ah ugu bilowday bixinta sekada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol afartan iyo labo hijiriyada taas oo laga qaybiyey deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab shil gaari oo sababay khasaarooyin kala duwan ayaa ka dhacay gudaha waddanka kenya faahfaahinta warkaas waxaa soo gudbinaya maxamed cali aadan wararka naga soo gaaraya waddanka kenya ayaa ku waramaya in shil gaari oo khasaare geystay uu ka dhacay gudaha waddankaas inta la xaqiijiyey hal ruux ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay waddanka kenya gaari bas ah islamarkaana ay saarnaayeen dad rakaab ah oo kusii jeeday magaalo xeebeedka mombaasa ayaa galay shilkan gaarigan baska ah ee shilka galay ayaa waxaa saarnaa soddon iyo laba ruux oo rakaab ah ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambaysa shilkan ka dhacay magaalada mombaasa wuxuuna shilkan ku soo aadayaa iyadoo laba maalmood ka hor isla gudaha dalka kenya uu ka dhacay shil khasaare dhaliyey shilkaas ayaa waxaa ku dhintay saddex ruux oo kale ahaa hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay wuxuuna yimid ka gadaal markii gaari ay saarnaayeen uu dul maray gaari xamuul ah waddanka kenya ayaa ah waddamada ugu shilalka badan ee geeska afrika iyadoona sannadkan gudihiisa waddankaas laga diiwaangeliyey saddex kun oo shilal ah kuwaas oo ka kala dhacay qaybo kala duwan oo ka tirsan waddanka kenya askar ka soo goosatay maamulka koonfur galbeed ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee baay iyo bakool kuwaasoo lagu soo bandhigay degmada jieglow ee gobolka bakool tafaasiisha warkaas waa kan mahad cubayd cali labadan askari oo ka soo goosay ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan magaalada xudur ee gobolka bakool ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee baay iyo bakool gaar ahaan waxaa si gaar ah loogu soo dhoweeyey degmada tiyeeglow askartan ayaa in muddo ah ku sugnaa safka ciidamada maamulka koonfur galbeed wuxuuna mid ka mid ah askarta oo lagu magacaabo maxamed ibraahim bare ka waramayaa sidii uu ugu biiray ciidamada koonfur galbeed iyo hadda sidii uu uga soo baxay magacey maxamed ibraahim bare lidhaa markii hore dadkii magaaladan hallaayay magaaladan jejebiyey oo kaa-in waddan ka hay iyaa ka soo goosat marka xaggee ugu biirta marka hore maleeshiyaadka ridida aada la shaqaynaysay tiyeglow tiyeglan kana joogni haa tiyeglow kana joogni waa laga tagay hodura la aaday hodur markii la aaday afar balood waxa ka badan maaba joogima waa ka soo tagay tabar saddex baloodaa qaaday saddex balood tabar waa tabarkeed waa qaad askarigan ayaa wuxuu ka sheekeeyey qaar ka mid ah howlgalladii uu ka soo qayb qaatay intii uu ka tirsanaa ciidanka maamulka koonfur galbeed wuxuuna sheegay in ay ku jabeen dagaallo dhowr ah oo isaga hor yimaadeen iyaga iyo dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa jiraan laakiin waa la soo ordaya laima ogiih wax dadkaas hadda sheegayaan oo beri la soo qaatay oo dad mujaahidiintii inta lagu dilay la dhahay ma arkinaan mar wa- mar kasta waa la soo orday mar eel garsahayta waa la soo orday guryaal beeka ama iyo aakooyin iyo beerlaabo iyo jini jiniya lagu soo orday mujaahidtaa gacatay markii labaad buulu jadidahay aysaas oo kale koow iyo toban qofaa ku dhamatay haddana ayaga la tooda leh waa mar kale dagaalkooda maaba galan labadaas dagaal bas aan galay ugu dambayntii wuxuu ka warbixiyey soo dhoweyntii uu kala kulmay mujaahidiinta isagoona baaq u diray kuwa ku haray safka shisheeyaha iyo kaadhiyaashiisa alxamdulilah ilah waa adii mahad shukr leh wal aan kula kulmi eed waa beeraato dhabi hal eed ee aan wal aan sheedaan le owka lama samu dihayta baladuunaha ku tabi ilaa iyo tumun sahmimuna magaaladan ha ka dhaha lugaayay baabur ha saarnaay meel kasta muslimiinta roogdi meel kasta ilay ha ka saaraay ha ka aragaay anta injeda anta ku kooyti iddaa madowta lan iyo arrimala safaylaysa gaar ahaan safaylaan kama hadnaga horta qof daantiisun goran waa ogoon la-aan waxaa ugu digayaa waalidkaa u imaaw hooyadaada u imaaw islaamka soo dhexgal beertaada tacabo geela ha raacdo walaalowow meesha ha ku dhimanin meesha islaam ma jooge saas wax ka badan uma hayo toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa si dardar leh u soo gaaraya wilaayada baay iyo bakool askar baxsad ka ah maamulka koonfur galbeed sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa lagu dilay warar qorshaysan oo ka dhacay magaalada dahraan ee caasimadda iiraan saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa si aadaa u hadalhayay warar qorshaysan oo lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan kaasoo ka dhacay gudaha magaalada dahraan sarkaalka la dilay ayaa ahaa madaxa nukliyerka ee xukuumadda shiicada ah ee iiraan kaasoo lagu magacaabi jiray muxsin fakhrazaad wixii tafaasiil ah oo ku soo kordha waxaan ku soo gudbin doonaa wararkeenna soo socda insha allah halka warkaasaad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina gawaari dagaal ayaa xukuumadda kaabul looga gubay qaraxyo xooggan oo ka dhacay gobolka qunduus ee waddanka afghanistan wararka naga soo gaaraya waddanka muslimka ah ee afghanistan ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ka dhaceen qaraxyo xooggan oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan xukuumadda kaabul oo duulaan ku soo qaaday deegaano ka tirsan wilaayada kandahaar ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan oo si dhow la socday dhaqdhaqaaqyada ciidamada xukuumadda kaabul ayaa la beegsaday qaraxyo xooggan oo ay ka dhasheen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan waxaa qaraxyada lagu burburiyey afar gaari oo dagaal oo ay wateen ciidamada xukuumadda kaabul halka sidoo kale ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askartii saarnaa gawaarida warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa